bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee rediyo muqdisho qodobada ugu doorka roonna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka tacsiyeeyey geeridii ku timid allaha u naxariistay jenaraal maxamuud maxamed guuleed oo soo noqday taliyihii ciidamada cirka soomaaliya iyo guddoomiyihii shirkadda soomaali irelan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa ku booriyey bulshada inay ka qayb qaataan dib u dhiska waddooyinka magaalada muqdisho iyagoo aan cidna isku hallaynayn deeqdii ugu horreysay oo ka timid dowladda jabuuti ayaa la gaarsiiyey maamulka gobolka hiiraan deeqdaas oo loogu talagalay in wax lagu qabto dadkay abaaruhu saameeyeen iyadoo muddooyinkii u dambeeyey dad badan oo abaaraha uga soo barakacay qaar ka mid a gobollada ay kusoo qulqulayeen gobolka hiiraan taliska qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay in ay go'aan ku gaareen in ay isku furaan waddada xidhiirisa magaalooyinka baydhabo iyo waajid halkaasi oo la rumaysan yahay in ay ku dhulmaalaysanayaan maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab dowladda yuganda ayaa in ka badan laba kun oo ka tirsan ciidamadeeda usoo dirtay soomaaliya kuwaasi oo bedeli doona tiro intaasi la eg oo hadda ku sugan soomaaliya isla markaana dib loogu celin doono waddanka yuganda jabuuti ayaa malaayiin dollar waxa ay ka helaysaa ka hortagga tahriibka iyo ka ganacsiga sharci darada ah gaar ahaan dhinaca xeebaha dalkaasi akhbaaraadka caalamkani waxaa ugu dooran ergeyga gaarka ee qaramada midoobey ee dalka syriya ayaa waxa uu la kulmayaa kooxa si aada uga dhodhow madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump oo ay ka mid yihiin la taliyaashiisa kuwaasi oo uu kala hadli doono sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada muddada aadka u badan ka taagan dalka syriya
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m-ka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kalan ool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life stream guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka tacsiyeeyey geeridii ku timid marxuum jenaraal maxamuud maxamed guuleed oo ku geeriyooday magaalada nairobi ee dalka kenya madaxweynaha ayaa tacsi u diray qoyskii eheladii iyo shacabka soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday allah u naxariistay marxuumka oo ahaa guddoomiyaha shirkadda soomaali irelan ahaana sarkaal ciidanka xooga dalka soomaaliya ka tirsan oo waddanka usoo shaqeeyey wadani ah oo howlkarnimo ay usii dheer tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa yidhi innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto jenaraal maxamuud maxamed guuleed oo ahaa guddoomiyihii shirkaddii soomaali irelan marxuumka samir iyo iimaan allaha naga wada siiyo jannadii firdowsana allaha ka waraabiyo ayuu yidhi ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa sheegay in marxuumka uu ahaa shakhsi jecel waddankiisa madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in jenaraal maxamuud maxamed guuleed uu ahaa saraakiishii ciidamada xoogga ee nidaamka dowladnimada ee soomaaliya kaalin fiican ka soo qaatay war-saxaafadeedka madaxweynaha ayuu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa magaalada muqdiso muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa ku booriyey bulshada in ay ka qayb qaataan dib u dhiska waddooyinka magaalada muqdisho iyadoo aan cidna lagu tashanaynin buu yidhi isagoo ka hadlaya arrimahaasina waxau yidhi
waa inaan u sacyinnaa oo aan dadaal dheer ku bixinnaa inaan dadka ka dhaadhacsiinaa suuqa isdhoolka jaamacadda degmada waddada iyo fadhiista marka iyo fadhiista waddadan wadnaha meeqa degma isku xirtaa toddoba degmay isku xirtaa toddoba degmo waa afar iyo toban kilomitir waaye hal shilinoo shisheeye kumaanaan dhisin annagaa dhisanay ma waadan awoodin aanan hadda aan awoodin waddadan dabka ka baxday bakaaraha gasho in annaga dhisana ma awoodna miya laakiin maxay u baahan tahay kartiyay u baahan tahay iyo iyo iyo dhaqaaq hadda waa istaagna soo maa aanu dhaqaaqno inaan waddada dabka inaan hal doolar dalka aan ku dhiso inaan ku dhisno ood idinku aa ka shaqaysiin waxaan rabaa inaysa sheeko naqan in la bilaabaan rabaa gabar kastoo soomaalida halkaan fadhido waxay xiriir la leedahay ugu yaraan labaatan kale xiriir la leedahay wiilka meeshaan fadhiyo wuxuu calaaqay saaxiibo leeyahay labaatan kale waxaa laga yaabaa in halkaan fadhida afartan afartan qofood aa laga yaabaa oo qof kastaba labaatan uu xiriir la leeyahay meeqay naqanaya markii laisku dhifo laba afar ku dhifo waa sideed sideed boqol oo qof uu xiriir la leeyahay sideed boqol oo qofood min hal doolar haddii laga qaado waa meeqo waa sideed boqol oo doolar sideeddaas boqol sideed boqol oo kale xiriir lasii leedahay sideed kale ku dhif markaan isku dhifanno waddada waa bilaabi karnaa laba kaarikoo carakaabaa inoo goysaa iyo laba kaarikoo jaay ah iyo xoogaa laamiya way inoo goysaa soo saas maa haddaan dhaqaaqno waddada waa dhammaystirme
gudoomiyaha gobolka banaadir ayuu kaasi ahaa yuusuf xuseen jimcaale deeqdii u horeysay oo ka timid dowladda jabuuti ayaa lagu wareejiyey maamulka gobolka hiiraan taas oo lagu talagalay in wax loogu qabto dadka abaaruhu saameeyeen iyadoo gobolka hiiraan ay toddobaadyadii u dambeeyey kusoo barakaceen dad ay abaartu ku saameysay qaar ka mid ah gobolada dalka oo uu ka mid yahay gobolka bakool faafaahinta warkani waxaa inoo soo diray waryahayaga gobolka hiiraan
deeqdan raashinka oo ka kooban noocyada kala duwan ee raashinka ayaa maanta dowladda jabuuti waxa ay ku wareejisay maamulka gobolka hiiraan raashinkan ayaa loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku nool gobolkani safiirka dowladda jabuuti u qaabilsan soomaaliya aadan xasan oo uu weheliyo taliyaha guud ee ciidanka amisom jenaraal cismaan nuur subagleh ayaa waxa ay deeqdani ku wareejiyeen maamulka gobolka waxaana ay ballan qaadeen in ay dowladda jabuuti ay garab taagan tahay shacabka soomaaliyeed raxiim alxamdu lilahi rab alcaalamiin wsala allahu calaa sayidina moxamed waxaa sharaf nooca maanta oo aan joogno beledweyn safaaraddii jamhuuriyadda jabuuti ee soomaaliya iyo ciidamadii hiil qaran saraakiishii xukumaysay ee amisom aan la joogno guddoomiyihii gobarnatoorihii hiiraan iyo madaxdii gobolka dhammaan oo aan ka sheekaysanno danaha gobolkan iyo waxqabadka ciidamadeenna oo la howlgala walaalahooga soomaaliyeed waxaan ka hadalnay runtii oon ka sheekaysannay wax badan oo dhinacyo badanna taabanaya hadday noqoto iskaashiga military la dagaalanka argagixisada horumarinta gobolka iyo ayaka talinta mustaqbalka fog waxaa kale oo sharaf nooca sidii uu madaxweynaha iyagu na amray inaan kala qayb qaadanno madaxda gobolka kala qayb qaadanno gurmashada dadka ku tabaaloobay abaaraha oo raashin aan halkan iyo ilaa buulo burde leenahay wixii laga gaadhsiin karo ha laga gaadhsiiyo gurma degdega mustaqbalkana haddii ilaahay yidhaahdo aan diyaar u nahay wixii kale ee ilaahay noo dhiibo inaan maaragtaan la soo gaadhno marka mudane guddoomiye waxaan rajaynaynaa inaad maaragtaan naga guddoonto oo aad naga aqbashaan
gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jeyti cismaan oo raashinkani ka gudoomiyey safiirka dowladda jabuuti ayaa waxa uu sheegay in ay aada ugu mahad celinayaan dowladda jabuuti oo uu sheegay in mar walba ay ka soo jawaabaan mar walboo dhibaato qabsato shacabka soomaaliyeed
saakay soomaaliya subax wanaagsan aan leenahay waa subax runtii qiimo le waxaa halkan dhinaceenna iyo gadaasheenna yaallaayay waa raashin gurmad ah loogu talagelay dadka abaaraysan ee gobolka hiiraan waxaana ugu deeqay dawladda walaalaheenna ee jabuuti mana aha kii koobaad mana aha kii labaad wax kii koobaadna maaha kii labaadna maaha gurmadku mar kasta oo broblem nuucaanuhu dhaco gurmadkooda waa ina soo gaari jiray haddana mid ka badanna waa ka rajaynaynaa haddii alla idmo gurmad intaa ka fogna waa ka rajaynaynaa waxaanan iloobi karin booqashada iyo wakhtiga dheer oo iyo fursadda ayna siiyeen maanta yo excellency ee safiirka dowladda jabuuti ee soomaaliya generaalkii ee ciidamada amisom oo wakhti aada runtii munaasib noogu ah na soo siiyey fursaddooda waa idiin mahad celinaynaa welcom beledweyn welcom ku soo dhowaada gurmadkaas aada u fidiseen dadka walaalihiina ee reer beledweyne ama reer hiiraanna yo excellency waa idinka guddoonna aada iyo aad baad mahadsantiin
dhinaca kale gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cismaan ayaa xariga ka jaray xabsiga dhexe ee magaalada beledweyn oo dibadiyactir ballaaran lagu sameeyey iyadoona ay xusid mudan tahay in dhowaan guddoomiyahani tan iyo markii lasoo magacaabay oo xabsigani dhagax dhigay islamarkaana dibadiyactir ballaaran lagu sameeyey maanta ayaana si rasmi xabsiga loo furay cabdishakuur ismaan cali
cabdishakuur cismaan cali ayuu kaasi ahaa sida uu qoray wargeeska ka soo baxa wadanka uganda ee new fishan in ka badan laba kun toddoba boqol afartan iyo shan askari oo ka tirsan ciidamada uganda ayaa waxaa loo soo diray soomaaliya waxaana ilaa hadda soo gaaray magaalada muqdisho sida wargeeska uu sheegay toddoba boqol soddon iyo toddoba ka mid ah ciidamadaasi oo ka soo baxay wadanka uganda maalintii isniinta ahayd wargeeska waxa uu sheegay in ciidankani ay bedeli doonaan tiro la eg tirada loo soo diray soomaaliya oo muddo hal sano ku sugnaa gudaha wadanka soomaaliya kuwaasi oo uu sheegay in dib loogu celin doono gudaha wadanka uganda ciidamadan ayaa la sheegay in ay tegi doonaan xerooyinka ciidamada amisom waxaana la sheegay in marka ay nastaan kadib ay tegi doonaan amaba la geen doono qaybaha kale ee ciidamada uganda ee qaybta ka ah howlgalka amisom ay kaga sugan yihiin gudaha wadanka soomaaliya afhayeen u hadlay ciidamada dowladda uganda ee militariga ayaa waxa uu sheegay in ciidankani ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee soomaaliya waxaana sidoo kale afhayeenka laga soo xigtay in ciidanka amisom ay diyaar u yihiin in al-shabaab ay ka saaraan deegaanada ay kaga sugan yihiin koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ee farakutiriska ah dhinaca kale taliska qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay inay go-aan ku gaareen inay isku furaan waddada xiriirisa magaalooyinka baydhabo iyo waajid ee ka kala tirsan gobolada baay iyo bakool magaalooyinka baydhabo iyo waajid ayaa waxa uu taliska sheegay in ay muhiim u yihiin waddooyinka u dhexeeya isku socodka dadka sidaasi awgeedna aan laga maarmin in waddadaasi laga nadiifiyo amaba laga saaro kooxda al-shabaab taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya genaraal ibraahim yarow ayaa sheegay in tallaabadani ay ka dambeysay kadib markii shalay maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisimo ciidamada xooggay kuwa maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen deegaanka buula guduud halkaas waa deegaanka goof guduud halkaasi oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta magaalada baydhabo sidoo kalena lixdan kilomitir u jirta magaalada waajid taliyaha oo ka hadlaya qorshayaasha u degsan taliska ciidamada xoogga waxau yidhi
al-shabaab marka ay rabaan meel in ay weeraraan dhammaan gobolada dalka ayay ka soo ururiyaan bil soddonkeeday meela ku ururiyaan markaasay ururiyaan kadib ay meela weeraraan annaguna markaan ka weerarna waan weerarnaa meelahoodaan ku weerarnaa marka run ahaantii haddana qorshaha cusub ee abaanduulaha xoogga dalka soomaaliyeed una farayna dhowaan ayaa la fulin doonaa isagana waddada waxaa si dhab ah u mara oo aad u badan maritaanka shacabka marka annaga dhammaantayada waxaan u joognay meeshan waa badbaadada shacabka waxaan isla garanay taliyaha sectorka saddexaad generaal asarti iyo aniga oo taliyaha qaybta lixdamaada iyo wasiir wasiirka hubka dhigista iyo maleeshiyooyinka ahna kusinaha wasiirka amniga wasiir xasan aalay in ay waddadaasi nadiifiyaan si shacabkaas ay u badbaadaan
waxa uu ahaa taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xooga dalka soomaaliya markana cabud waaq jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka britain ayaa waxa ay deeq raashina ay gaarsiisay isbitaalka dhimirka ee ku yaala magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya iyadoona deeqdaasi ay ka guddoomeen mas-uuliyiinta isbitaalka islamarkaana ay soo dhoweeyeen cabdikariin axmed bilxan ayaa soo diray deeqdan oo ka koobneyd raashin ay iska soo aruuriyeen gabdho soomaaliyeed oo ku bahoobay urur la yidhaahdo world care oo fadhigoodu yahay dalka britain kuwaasi oo ka waday wakhtiyadii dambe dalkeenna caawinta barakacayaasha naafada agoonta iyo dadka ka xanuunsan maskaxda ama qaybta dhimirka ayaa guddoonsiiyey deeqda raashinka ah isbitaalka shifa mental hosbital caabudwaaq doctor cabdiraxmaan cali cawaale doctor xabeeb oo ah dhakhtarka isbitaalka shifo mental hosbital iyo maamulaha isbitaalka shifo cabdirasaaq jaamac garas ayaa kala wareegay deeqda raashinka oo isugu jiray bariis iyo sonkor wakiilka ururka worl care waxaan ku sugannahay shifo mental hosbital caabudwa ayaan ku sugannahay sidaad arkaysaan waxaa nala taagan nala joogo walaashay maryan maxamed jimcaale oo ku magax dheer maryan jacayl oo ah guddoomiyaha urur samafal ah ee lagu magacaabo watch care runtii maryama ma aha markii koowaad ma aha markii labaad maryan khayr laa siiyo marar badan ayay caawisay bukaanada qaba cudurada ku dhaca dhimirka cisbitalkan oo ah cisbitalka ugu weyn soomaaliya marka laga hadlayo oo dhan farxad bay noo tahay maryanta inuu kugu soo dhoweyno tahay maamo maryan maxamed jimcaale aad iyo aad baan u taageeraynaa mahad ballaaran baan u celinaynaa waxaan ugu mahad celinaynaa meesha ay naga soo xusteen masaafadu ay jirto meesha ay naga xusuusteen baahidayada aad iyo aad maan arag qof naga soo xusuustaa wuu yaryahay qof meeshaas kaa maqan baahidaada gowaankiisa ku ogna aad buu mahadsan yahay aad baan usoo dhaweynaynaa waxaan ka guddoonnay waxay noo keentay raashin badan oo aad iyo aad aan ugu qanacnay bay noo keentay wayna soo gaarsiisay deeqday noo soo ururisay ujeeddadii ay ka lahayd oo ah inay masaakiinta ku kaalmaystaan wayna soo gaartay oo waynagu kaalmaysay ayadan aad baan ugu mahad celinaynaa maryan maxamed jimcaale maryan jacayl oo ka mid ah gabdhaha qurba joogta ee ku bahoobay ururka worl care oo waday raashinka ayaa ka warbixisay gargaarka ay u waday xarunta caafimaadka ee shifa mental hosbital iyo cidda soo dhiibtay aniga waxaan ka imid waddanka ingiriiska waxaan ahay gabar soomaaliyeed waxaan dad soomaaliyeed oo gabdho ah aan weliba rag ahayn ee ku nool waddanka ingiriiska baan markaan soo baxayan waxaan ku yihi warbal caawiya si haddii aan tago aan qof wal ilaahay ou laba qofood haddii aan wax u gedi karo ama aan baahi maalin ka bixin karo gabdho badanaa iisoo gurmado soomaaliyeed waxaan maanta halkaan keennay raashinkan sokorta iyo bariiska isugu jiro waxaan nahay gabdho maaragtay waddankaas ka dhisan waxaan leenahay dadka cunane ilaahay caafimaad kheyr qabaa ku siiyo waxaan u mahad celinaynaa guddiga maamulkan isbitaalkan aniga anoona waddanka joogin baan fiirsaday oo aan arkay cabdikariin axmed burxan raadiyahayo t v-ga qaranka caabud waaq
dibaddana waxaa ka mid ah ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan dalka syriya ninka lagu magacaabo stephen demasturo ayaa waxa uu sheegay in uu la kulmi doono shakhsiyaadka sida aadka ah ugu dhow dhow madaxweynaha la doortay ee dalka mareykanka donald trump waxa uu sheegay in kulamada uu la qaadan doono ay ka dhici doonaan magaalooyinka washington iyo new york ee dalka mareykanka hase ahaatee ergeyga ma uusan xusin heerarka ay gaarsiisan yihiin shakhsiyaadka uu la kulmayo ama darajooyinkooda waxa uu sheegay inuu kala hadli doono sidii wax looga qaban lahaa dagaalka muddada lixda sano ka soconaya dalka syriya islamarkaana dadka gargaar loogu heli lahaa waxa uu sidoo kale ergeyga qaramada midoobe ee dalka syriya stephen demasturo uu ugu baaqay golaha ammaanka in kulan deg deg ah ay khamiista ka yeeshaan xaaladda dalka syriya kulankaasi oo ah mid albaabada u xiran madaxweynaha la doortay ee dalka mareykanka donald trump ayaa intii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada waxa uu cambaareeyey oo uu qalad ku tilmaamay dagaalka ka soconaya dalka syriya isaga oo sheegay in dagaalkaasi uu soo afjari doono warkii subaxnimo oo naga intaa ciddii uu seego waxay ka heli kartaa radio muqdisho net